waxaa xalay magaalada muqdisho gaar ahaana golaha murtida iyo madadaalada lagu daawaday filimkii soomaaliyeed ee aadka u soo jiitay dad badan oo caalamka ku nool kuna guulaystay abaalmarinada ee xaaskii xabaalqodaha dad badan oo ku nool caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa aad ula dhacay filimkan waxaana ka mid ah dadka daawaday dhallinyaro iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya filimkan ayaa noqday kii labaad oo muddo soddon sano kadib laga shido gudaha tiyaatarka qaranka ee soomaaliya dadka daawaday filimkan xaaskii xabaalqodaha ee xalay waxaa ka mid ahaa wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis axmed barrow warbixintan ayuuna ka soo diray muqdisho
dhammaan ilayskii ayaa la damiyey dadka oo dhammi waxay indhaha ku hayaan shaashad weyn oo horteenna taalla waxaa la shiday filimka aadka dunida looga hadal hayo ee xaaskii xabaalqodaha halkan waa golaha murtida iyo madadaalada ee national tiyaatar muqdisho qof kasta oo halkan fadhiya waxaa laabtiisa ku jira laba dareen oo dhammaantood farxad gelinaya mar waa inuu ku sugan yahay xaruntan oo dib uga soo kabatay dhibaatadii ka soo gaartay colaadihii sukeeye ee uu dalku soo maray mar kalena waa daawashada filimkan abaalmarinada kala duwan ku guulaystay oo ay dhallinyaro soomaaliyeed sameeyeen sidoo kalena ay jilayaan daqiiqad walba dareenka qof walba oo daawado ah wuu isbeddelayaa sheekada filimka ayaa ku saabsan nolosha qoys faqiir ah oo ka kooban saddex qof lamaane iyo wiil yar oo ay dhaleen aad ayay nolosha ugu adag tahay waxa sidoo kale xiisaha u sii samaynaya ayaa ah qisada dhadhanka leh ee jacayl ee uu filimku warinayo haanaa axmed waxa ay ka mid tahay dadka filimkan daawaday soddon sano ka hor ayaa ugu dambaysay in golaha murtida iyo madadaalada ay wakhti ku qaadato waxa ay ka mid tahay qurba joogta dhowaan uun dib ugu soo laabtay muqdisho
runtii horta waxaa caawa dareemay dalkayga inuu nool yahay dhalinta inay nooshahay inaan dadka holwoodkii filimaantii dhiga hadday carab noqoto hadday afrika noqoto in yani soomaaliya sidii shalay ugu jirto number one aan ka soo galnay dad soddon sano burburay oo haddana filimkaa samaynaya ee iskuma dhowo runtii waxaan dhihi lahaa inta soddonka burburay dhalintii dhalatay maskax bay la yimaadeen runtii qurux badan way ifraxad gelisay filinkan holwoodka markii laga sameyn runtii bilines baa gala lacaga ah inay isciqaamaan dhallinyaradii filinkaas sameeyaan runtii waa wax aan islahaa caawa dalka ma joogto dalka uma eko dhalinta uma eko laakiin waxaan joogaa dal soomaaliyeed tiyaatarkii qaran oo ugu dambaysa anuu da'yar caawa aan dhex fadhiyo maba garan karo sidaan nahay runtii waxaan leeyahay inoo badiya filimkana waxaan rabaa inaan dhammaysto ilaa iyo baarti intuu noqon doono oo aan ka sargaaro filim wuxuu ahaa runtii aan mooralkaygii uu nolosha maanta la jelayo waa ma jirto dhalinyaro badan oo ku barbaartay dalka intii ay socdeen colaadihii soomaaliya dhegtana ka maqli jiray riwaayadihii iyo aflaamtii lagu soo bandhigi jiray golaha murtida iyo madadaalada ee muqdisho ayaa nasiib u yeeshay in filimkii xaaskii xabaalqodaha ay ku daawadaan axmed jeyte oo ka mida da'yartaas uu wakhtigu ku simay ayaa ku tilmaamay taariikh xaggiisa uga dhigan mid lama ilaawaan ah caawa horta markii ugu horreysa waxay ahayd markii ugu horreysan ka qaybgalaayo shaleemo oo life ah ciyaal xaafada markaan waxaan daawan jiray filimada oo lasoo duubay laakiin caawa filimkan xaaska xabaalqodaha oo oo afkeena hooyana ku baxaayey ee dhaqan ahaanna waxa aada xiriir noolo leh ka hadlaayay oo ay ka mid tahay oo dhimrinta xaaska iyo faamiliga isku tiirsanaantiisa iyo dhaqan guud oo soomaali ahaan naga dhex jira ay ahayd waxay ii ahayd dareen gooni ah iyo farxad gooni ah iyo taariikh shakhsiyadeed oo i gooni ah
nolol adag qoys faqiir ah mid ka mida lamaanaha oo bukaan ah iyo garab lagu baxsado oo aan muuqan waa waxa sheekadu ay ku saabsan tahay waana waxa dareenka daawadayaasha hadba dhanu rogayay
runtii intaan filimka daawanayay labo ilaa saddex mar oo filimka waxyaabo dareen toosa ii taabanaya leh baan ka arkay mid waxay ahayd mar wiilku uu aadayey magaalada uu shaqo u aaday oo uu reerkii ka tegay kadibna walaalkiisa ka weyn oo uu cidda uga tegay uu hantidiisao dhan u diidayo hantidaasna waxaa dhib badan ugu qabay xaaskiisa oo caafimaadkeeda uu ku xirnaa inay lacag hesho marka labaad waxay ahayd wadaal wiilka yara oo uu dhalay jilaaga filimka sida uu ugu dadaalayo hooyadiis oo uu mataqaanaa caseeye inta uu noqdo iyo b l inta uu noqdo uu wax walba oo imaamadu hooyada u baahan tahay uu garabkeeda u yahay
waxaan dareemay caruurtaas yareerka ah aabahoodna cidan lagu haysto lagu jirdilaayo hooyadan takhtarka ay taallo waxa islaatar haddii ilmaha hooyada halkaa ku dhimato filkaba isaga baxa oo ma sii fiirsan karo runtii ma sii wadi karo ilmihii waxay noqonaa inay rajo noqdaan iyagoon inay dhaqaale helin gabadha markii kale ay dhahaysa aabbaha la hadlo aabbahay taleefon ma haysto yiri waa runtii miyiguu joogaa miyi taleefon lagama isticmaalo from waxaa laga hadlaya oldi
soddon sano kadib waa markii labaad ee golaha murtida iyo madadaalada sanadkan oo keliya lagu soo bandhigo aflaan soomaaliyeed waxayse dad badan u arkaan bilowga damalkii hal abuurka oo har iyo hoobaan la yimid cabdicasiis barrow v o a muqdisho